aad baan idin salaamayaa colaad adiga iyo dhegeystayaashaada maaragtay idaacadda v o a waana idinkaaga mahad celinayaa wareysiga aad nala yeelanaysaan runtii dadku dadka soomaaliyeed waa run arrintaasi waa dhab dad baa kusoo badanaya xaggani most of them waxa weeyaan dad ayagu kasoo haajiraya ama naftooda kusoo biimeynaya badda si ay u gaaraan dalka sbain oo halkaasi ay qaxooti ku noqdaan kuwaasoo rag iyo dumar isugu jira sanadkii aynu soo dhaafnay bishii tobanaad iyo bishii laba iyo tobnaadba waxaynu gaarnay magaalo la yiraahdo dakhla halkaas oo ay ku jireen dad soomaaliyeed oo ayagu dooni kula soo caarisay baddan morocco dufcadii koowaad waxay ahaayeen ilaa iyo shan iyo toban oo aanu ugu tagnay meel la yihaaho berganduush halkaas oo iyadu u jirta dakhla saddex saacadood saddex boqol oo kilomitr muxuu ahaay oo saxraa ah annaga rasmi ahaan dakhla waxay noo jirtaa laba saacadood oo diyaarad ah marka shan iyo tobanka santarkii baanu ka soo daynay oo nasiib wanaag waxba kama dhiman doontiibaa meesha kula soo carisa rag iyo dumarna waa isugu jireen waxaanu keennay rabaad si ay maaragtay noloshoodii usii wataan qaarna waxaanu ku celinay muxuu ahaa soomaaliya oo goohon baanu u sameynay arrinta saasay ahayd kadibna bishii labaiyo tobanaad ayaa iyadana dooni kaleeto saa kale ugu soo carisay isla meeshii meeshii dakhlo ahayd koob iyo toban bay ahayd soomaalidii shan baa ku geeriyootay nasiib daro lixdiina waanagii soo badbaadino meesha ugu tagno intaasoo casho lasoo joogna intaba waxaynu maaragtay keennay rabaad haddaba kuwo kale soomaali oo siyaabo kale ku yimaada xaggan waa jiraan oo iyagu viisa ahaan ku yimaado deedna de doorbiday inay isdhiibaan oo ayagu maaragtay qaxooti is xareystaan haddaan overall ku kusii fikradkaa siiyo boqol qoys ma gaarayaan haddii wadanko dhan maaragta laysku soo dardaro colaad
waxaan ognahay in tahriibtu ay dhibaato badan la kulmaan dadka oo dalka libiya oo kale markay soomaalida sii marayaan iyo afrikaanta kaleba dhibaatooyin badan bay kala kulmi jireen marka marinkan morocco soo maraya iyo dhulka waqooyiga africa isagu xaaladiisu waa sidee dhibaato dadka ma kala kulmaan
colaado dhibaato badan bay kala kulmaan annagu sida nagu maqaal ah oo aanu nu baarnay dadkaa halkaa jooga marka u horeysaba anigu waxaanu aaminsannahay maaragtay kasafaarad ahaan dadkani ma aha dad loogu talagalay in ay iyagu sbain gaaraan waxa weeyaan dad loogu talagalay in lacagta laga qaato deedna dowlaheedu markay shan maalmood lix maalmood baddaa ku jirta loogu sheekeeyo hawadii baanu ka lunay oo g b s kii baa lumay ma garanayn meelaanu ku soconno ama doonidiibaa maaragtay matoorkii ka fariistay waxa ay marka lagu sheekeeyo si markaas lacagtii halkaa loogu xalaaleysto qaar baa waxaa la sheegayay in doonintan kala soo saara la yiri doonida waa dhaqaaqi weyday lacagtiina laga qaatay oo meesha lagu dareerayo marka dhibaatooyinkaas fara badan baa meesha yaalla baasaboorada laga qaadaa meesha waa ku cadab yihiin qaar hadda si ay ku noqdaan ma garanhayaan meeshii annaga ugu dhow safaarad ahaan hadda maaragtay oo oo ka warqabi karaysa annagana meesha ma joogno laakiin warbixintaasaanu helaynaa oo dad badan oo maaragtay oo soomaaliyeed baa intaa warbixina siinaya ehelkoodana sidoo kaleeto dadkii bay doonayaan warna uma hayaan baasbooradana waa laga qaadaa marka dhibaatooyin aada u fara badan ayaa meesha ku haysata oo maaragtay dad badan oo tiro badanna meesha waa joogaan ilaa iyo sideetan baa marna loo sheegahayay oo ayaguna qudhooda doonaya inay badda kusoo tahribaan marka saa wey
ugu dambeyntii raggan wax tahriibinaya ee maaragtay ka shaqaysanaya ee magafayaasha ah ee hawsha tahriibka wada ka wada morocco iyo dhulka waqooyiga africa maxaa macluumaadahoo safaaradda soomaalida ay ka haysaa
waa su-aal aada u wanaagsan macluumaad baynu ka haynaa waxaynu ognahay dad soomaali ah inay waxaan ay ka shaqeynhayaan weliba waxaynu ognahay baasaboorada ay wataan waxaynu ognahay magacyadoodaana ognahay dadkaasi iminka waxaa jooga meesha saddex ka mid ah mid wuxuu haystaa baasboor maraykan ah midna wuxuu haystaa baasboor ingiriisi ah mid kalena baasboor african buu haystaa midna waa kii baxsaday oo nairobi hadda joogaa sidana loo sheegay intaba macluumaad baanu ka haynaa laakiin waxaanu ballan qaadaynaa colaadu waxaanu ballan qaadaka inaanu gacanta kusoo dhigno oo aanu maaragtay dhibaatada ay dadka ku haligayaan ayagoo inay dhaqaale ka sameeyaan doonayo inaanu gacanta ku dhigno sharcigana la keeno meel kasta bay joogaanba dadka soomaaliyeed ayagu jooga muritaaniya iyo gambiya laga soo tahriibinayo qaarkood koonga lasoo marsiinayo waxaasoo dhan waan la socnaa iyo beenta loo sheegay iyo baasaboorada laga qaaday gacantooda ku hayaan baasaboorada waxaa iskale dowladda federaalk soomaaliyeed marna lama ogolaan karo qof aan baasaboorka lahayn inuu gacantiisa ku jiro marka sharci ahaan baynu u daba taaganaa kuwaana waanu ka guul gaarana insha allah marka dadka soomaaliyeed ayagu halkaa jooga ay door bidahayo inay badda naftooda kusoo biimeeyaan waa maarata waa musiibo waxa ka horeeya dhibtaabaa ka horeysa dooniya la-yahay baa jira oo dad soomaaliyeed lagu la-yahay baa jira qaar soo baxay bishii janwari bishii labaad janwari labadeedii oo ilaa iminka lala-yahay baa jira dadkaasoo dhan baa jira kuwo kale hoy baa jira hadda qaar baa yimid todobiiyo toban qofood sida la sheegahayo ayagona dooni ay kula soo carisa ayagona maaragtay dowladda marooka ayaanu kala shaqeynana marka dadka dhibaatada wada waynu ka warqabnaa tallaabaanu ka qaadanaa safaarad ahaan anna amarka waa bixiyey in maaragta dalkaasi gacan maaragta gacanta lagu soo dhigo doo eebba idmo